yooga waa barnaamij hab cusub ah oo la socda wakhtiga kaasoo ka soconaya meelo aanan laga filayn fasallo badan oo ku yaalla meelo badan oo ah caasimadda soomaaliya ee muqdisho koox dhallinyaro ah ayaa tababar ku qaata iyaga oo samaynaya qaabab kala duwan oo casri ah sida neefsashada dheer iyo iskala bixinta xubnaha jidhka sida jimicsiga qaybihiisa kala duwan waxay ku libisan yihiin isku joog funaanad iyo surwaal buluu ah oo u eg midabka calanka soomaaliya waxaana halkan ay ku samaynayaan jimicsi gacmahooda ay ku gaarsiinayaan ilaa iyo suulashooda iyaga oo si taxadir leh isugu dheelitiraya hal cag macallinka ayaa siinaya tilmaamo ku saabsan siday wax u samaynayaan mountain bos neefkaad neftee briid in briid out warrior wan lugta midigda hore u soo bixi jilbaha jibi downward facing v right leg up lugta midigda kor u qaad laakiin arrintan ma ahan wax madadaalo lagu tilmaami karo barnaamijkan jirdhiska maskaxeed sida looga yaqaano halkan ayaa waxaa loogu talagalay dadka ka badbaaday kufsiga iyo dadka kale ee ay colaadaha dagaalada kaga tageen naxdinta iyo qaracanka ujeedku ayaa ah inuu barnaamijka ka caawiyo sida ay ugu soo kabsan lahaayeen dhibaatooyinkaasi dadka abaabulay barnaamijkan iyo kuwa ka qaybgalaya ayaa ka codsaday v o eda inaanan magacooda la sheegin sababo dhinaca amniga ah mid ka mid ah ka qaybgalayaasha barnaamijkan jimicsi ee yooga oo ka badbaaday kufsi ayaa sheegtay in barnaamijkan jimicsi iyo ka shaqayntiisa maskaxda ay ka caawintay in dareenkeeda uu si caadi ah ku soo noqdo markaas kusoo biiray horta aniga murug badba oo i haysa jirtay maasha allah hadda waan ka fiicanahay murug midhan imi haysato cunadii oo welb iga go'saneed waa cunahay hadda maasha allah wax iga halisa fikirka iyo murugta inuu iga baabiyo iga caabi marka laga soo tago dhibanayaasha kufsiga ayaa waxaa kaloo jira caruur horay loo askareeyey iyo dhallinyaro kale oo ka cabanaya xanuunada maskaxda kuwaas oo iyaguna ka qayb ah barnaamijkan yooga tababarayaasha barnaamijkan ayaa siiyey ka qaybgalayaasha hadallo dhiiragelin ah oo ay ugu sheegayaan in ay xakumaan jirkooda iyo neefta ay qaadanayaan inta ay socoto yoogada mid ka mid ah tababarayaasha oo maamula qaybta dhibanayaasha kufsiga ayaa sheegtay in xitaa shan iyo toban daqiiqo oo keliya oo isugu jira jimicsiga iyo neef qaadashada yoogada ee maalintii ay caawin karto dhibanaha wuxuu ugu caaminaa adigoo jirkaaga oo si caadi hadduu yahay maskaxdaada ma isbedelayo laakiin haddii aad hal mar aad ishqabatid oo neef qaatid neef deysid maskaxdaadana aad dejisid dhaqdhaqaaqana samaysid
barnaamijkan waxaa sanadka tegay soomaaliya ka bilaabay laba iyo toban macalin oo soomaali ah kuwaas oo tababaro ka soo qaatay mashruuca yooga ee afrika ee saldhigiisu uu yahay magaalada nairobi qabanqaabiyaasha barnaamijkan ayaa sheegay in nuucan yoogada ay ka hirgeliyeen muqdisho uusan la mid ahayn tababar qaadashada ruuxiga ah ee hindiya waxay sheegeen in laga saaray qaybo badan oo ruuxi ah xiriirna la leh diimaha islamarkaana la waafajiyey dhaqanka islaamka tusaale ahaan inta ay socoto neef qaadashada yoogada waxa ay kor u qaadaan gacmahooda iyaga oo ku hayo laabtooda waxaana barnaamijka ka qaybgalaya gabdho iyo wiilal wiil iyo gabar hadda dadka waxay kala dhaha wiilka wuxuu dheelaya gabar ma dheeli karto laakiin waxaas been waaye saa adiga iska dhigti le waaye aan hadda waa wuxuu wiil sameeya inaa sameeya isku day ilaa iyo saddex boqol oo qof ayaa duruusta yoogada qaata isbuuc walba kalsan axmed oo ah sarkaal ka tirsan sanduuqa daryeelka caruurta ee qaramada midoobe oo maalgeliyay barnaamijka ayaa sheegtay inaanay soomaaliya ka jirin adeegyo ku filan dhibanayaasha ka badbaado kufsiga sida inay helaan cadaalad iyo caafimaadka asaasiga ah
waxay tiri kalsan jawaabaha laga soo bixinayo horumarinta adeegyadaasi ayaa soo kordhaya maalinba maalinta ka dambaysa laakiin tallaabooyinka kahortaga iyo guud ahaan in qaabka la dhiso ayaa u baahan in wax laga qabto waan bixin karraa jawaabo maalgelineed oo ay ku kacayaan malaayiin dollar laakiin ma daweyn dhibaatada si kastaba ha ahaatee haweenkan iyo raggan ee barnaamijka jimicsiga yooga ee jirkooda ay ku dhisayaan ee muqdisho toddobaad walba ugu yaraan rajo bogsiineed ayaa jirta